maamulka degmada xudura ayaa ka hadlay qaabka uu u fulay qorshihii amni ay soo saareen horaantii bishan ramadaan gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo ammaanka ee maamulka degmada xudura aadan cabdi maxamed faahi waxay ka qabteen maalmihii ugu dambeeyey ammaanka waxaana uu sheegay in la adkeeya ammaanka goobaha bulshada isugu yimaadaan iyo masjidada ku yaala magaaladaasi xudur iyo weliba waddooyinka soo gala
waxyaaba fara badan ayaan qabanay guud ahaan si loo xaqiijin lahaa amniga degmada xudur iyo hareeraheeda guud ahaan masaajida lagu tukanayo salaada taraawiixda si loo xaqiijiyo shacbiga ku tukanaya masaajida amnigooda waxaan sameynaa in la baaro dadka masaajida ku tukanaya guud ahaanba dadka magaalada soo gelaya iyo dadka ka baxaya marka hore iyadoo la baarayay haddana baaritaanka waa lasii adkeeyey oo waxaan sameynay in guud ahaanba la ogaado qofka waxa uu yahay iyo meelu kasoo baxay iyo meelu u socdo meelaha kasii baxsan degmada tuulooyinkana dhammaan waxaan u sameynay maamulada tuulooyinka joogay waxaan ku amarnay in la xaqiijiyo amniga la ogaado shacbiga iyo gawaarida isu goosa tuulooyinka degmada xudda hoos yimaada marka alxamdulilah ilaahay nasrigii arrinkaas oo dhan waan ku wada guulaysanay
gudoomiye aadan ayaa sidoo kale tilmaamay in magaalada xudur aan looga baran qaalaasa amni oo waxa uu sheegay in ay isku xiran yihiin bulshada iyo maamulka degmadaasi
annaga markii horeba nimankan cadowga waan ka ciribtirnay guud ahaan degmada xudur iyo hareeraheeda haddee waxaan isleenahay waa degmada keliya maanta nimanka cadowga jaajuusna aanan u joogin aan gudaheedana lagu arki karin muddo markan ku dhawaad afar bilood iyo saddex biloodba wax nimankan cadowga lasoo qabtay ama wax lagu tuhmayo laga qabtay degmada ma jiro nasiib wanaag waxaa ku ammaanan shacbigeena oo mar walba u taagan inay ogaadaan nimankan cadowga dhagartooda iyo ciidamadeena sirdoonka mar walba ay ogaanayaan nimanka cadowga cidda la shaqaysa iyo meelaha ay ku wajahan yihiin iyo sida ummadda ay u dhibaateyn lahaayeen iyagoo mar walba ka fakeraya nimankan cadowga waxay soo maleegahay sida loogu hortegayo marka cid loo bartay arrinkaasi ma jiro annaga waxaan u taagannahay waxa weeyaan in mar walba laga shaqeeyo horumarka iyo amniga guud ahaan
tallaabadani maamulka degmada xudur ee xarunta gobolka bakool oo ku xaqiijinayo ammaanka magaaladaasi ayaa imaanaysa iyadoo inta badan meelaha ay ka arrimayaan dowladda iyo maamul goboleeda bishaan ramadaan ammaankooda aada loo adkeeyey si looga baaqsado rabshado ka dhaca deegaanadaasi